maamulka degmada kaxda oo kumid ah degmooyinka kialan gobolka banaadir iyo qaar kumid ah culamaa hudiinka degmada iyo weliba yeshiidhi kanaa masaajid cusub oo dhowaan dhismasha ka bilaabada doona degmadaasiya masaajidkan iyo weliba baahi weyn qabana dadki ku noola degmada kaxda walina lanka magac daraya sheekh wiin ee sheekh cumalaha faaruuqa qaar kumid a culamaa hudiinka ku qaybgalay munaasabada shiidhiga iyo weliba ku hadaleena muhiimada masaajid in la dhistyelata weli kale iyo bulshadanka baaqina inay ku qayb qaadaan dhismaha masaajidkan oo ay sheegeen intii qeyr weyn soo ka jara marka maanta waxaan la wadaagaynaa fursadaas ayaan soo dhignay oon la wadaagaynaa ummadda meel kastoo ay joogaan waxaan rajeynaya insha allahu tacaala in laga qayb qaadan doono akawnadaas meesha ku qoran ead arkaysaana tabarucaadka in lagu soo hagaajiyo dadka ama kharashaadka si ahaan halkaa uga soo hagaajiyeen ama dadka soo gaari kara oo magaalada muqdisho iyo hareeraheeda jooga agabka wax lagu dhiso ama hadday shamiindo tahay ama hadday dhagax tahay ama hadday bir tahayna ayagana tabarucaadkooda la soo dhoweynayaa marka qof walba inta uu kaga qayb qaadan karo inuu kaga qayb qaato waa fursadaas halkan taalla oo ay tahay in laga faa'idaysto marka waxaan uga mahad celinayaa dadkii soo qabanqaabiyey oo dhulkan laga dhisaayo qaarna waqaf ah qaarna yani qeyb ka mid ahna la iibinayo oo si loogu waasiciyo oo u noqdo marka waa laba boos oo yani meesha la yidhaahdo labaatan labaatan ama finti bar finti ama cishriin fi cishriin yani oo laba boos ah marka labadaas boos oo laisku daray ayuu masaajidku ka koobnaan doonaa oo laba dabaq ah marka waxaan rajeynaya insha allahu tacaala qiimaha iyo kharashaadkana yani waa lala soo wadaagaya alaabta iyo agabka ubaahantiin kolba hadba markii markaa la joogo ayaa la soo naadin doonaa waxaan u baahannahay biro waxaan u baahannahay shamiindo waxaan u baahannahay mutuleel waxaan u baahannahay dhagax ayaa la dhahayaa halkan kusoo kaydso labada dabaq ee masjidkaas ninkii mutuleelkiisa qaadanaya ninka qaadanaya dhagaxa gelahaya ninka qaadanaya qof walba ninka intuu yimaado yacni laysa alkhabaru kalmucayan markaska sheekh cumar faaruud sheekh cumar faaruuq intuu yimaado ha arko asagoo ha keensada qalabkiisa waxaana u malaynayaa raggii hiqada ahay oo dhan baa wada taagan waa lagu soo hagaajin karaa akoommadii baa kuwaas ah qasada sheekh cumar faaruuq aasaaskeeda lagu dhawaaqay afar sano ka hor mashruuca ugu weyn uguna muhiimsan oo maanta ay soo bandhigayso allana subxana watan ka wada baryayna inuu guul ku dhammeeyo waa mashruucan ka kooban masaajidka sheekh cumar faaruuq iyo markaska sheekh cumar faaruuq oo laba dabaqah aasaasna u ah dacwadiisii marka labadaa dabaq insha allahu tacala dabaq hoose masaajidka uu noo noqdo dabaqa labaadna oo markaskii dacwadii wax lagu barnahay uu noo noqdo oo ardaydii iyo xalaqaadkii intiiba leh ayaan insha allahu tacaala ku tala jirnaa culimmaduna ay si fiican u faahfaahiyeen marka meel kastoo la joogaba soomaali ay joogto dadka badanoo gaari soomaalida ay joogto inay sii gaarsiiyaan khayrkaas